xanuunka jadeecadu waa cudur aad u faafa sababi karana xaalado halis ah oo nolosha carruurta ahi ku dhowaad afartan carruur ah ayaa xanuunkani kula ildiran tuulada shaam ee degmada mahday doctor colaad xasan cusmaan maamulaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee tuulada shaam ayaa radio isnaa u xaqiijiyey kiisaska cudurka jadeecada ee tuulada ka dilaacay ummadda islaamka meel kastoo ay joogto waxaan ka codsanaynaa in m c h kaas tuulada shaan il gaar loo soo yeeshto dadkan lasoo garab istaago hiil iyo hoobo waan rajaynaynaa waxaa jira miisalisaa jirta dehadareeshinaa jira kaneecaa jirta marka haddii loo helaayo agaabyadaas kalo ama dadka muxsiniinta ah wax baxsanaayo ama wax sadaqaysanaayo inaan loo gaarsiiyo waa jeclaa laheen inaan lasoo garab istaago aadaan u jeclaa laheen ilaahay kheyrkiisana waxawaaye raxmadda ilaahayna ma dheera ilaahay raxmaddiisa ma dheera islaamkana waxaa lagu yaqaanaa inuu isgarab istaago wax isu qabto isu kaalmeeyo marka insha allahu tacaalaa ilaahay waxaa noo soo dhiibo ummadda islaamka meel walboo joogtana gacantii koraysilaha ka dhigo baahidaasaa ka jirta tuuladaas xaalado caafimaad daro ayaa ka jira gudaha tuulada shaam iyo deegaano kale oo istaaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe